tilmaamnay muxaadaradii labaad waxay muxaadaradan ay ka hadlaysaa sheekhuna insha allahu tacaala uu inoo qaadaa dhigi doonaa alqabaliyatu wa aahaaruha sayi-a fi lumma qabyaaladda iyo qabaliyada iyo aahaartii raadadka xumxume ee kudhex ku dhex dhashay amaba ay kaga dhex tagtay ummadda waxaan ku wareejinayaa sheekheena sheekh xusein sheekh doctor xusein xasan alfaradi waxaan leeyahay falyatafadal ishaykhu mashkuura wamajuura
alxamdu lilahi rab اlcaalamiin wالsalaatu wasalaamu عalى ashraf اlanbiyaaءi اlmursaliin nabiyina mxamadi wعalى alihi wasaxbihi waslama ajmaciin wabacdu walaalayaal asalaamu عalaykum waraxmat اllahi wbarakaatu mawduuca ama kelmadda galabta aan kaga qeyb gelayo nadwadan oo ciwaankiisu noqon doono alqabaliya wa aahaaruha sayi-a cala alumma qabyaaladda iyo raadadka xunxun ee ay dadka ama mujtamacaadka ama bulshooyinka ay dhex gasho ay kaga tagto waa mawduuc ballaarhan waa mawduuc u baahnaa in isaga la qaybqaybiyo oo wakhtiyo badan wejiyo badan ama dhinacyo badan laga maro laakiin in aynu in muhiim ah oo mawduuca ku saabsan baynu ku koobsan doonaa allah jala wacalaa khalqiga markuu abuuray waxa uu ka abuuray khalqiga as min aslin waaxid asalkaa ilaahay uu khalqiga dhammaantood ka abuuray waa ciid ciid baa khalqiga asal u ah waxaa nebiga ka sugan sala allahu alayh wasalam qur-aankana ku taala in khalqiga ciid laga abuuray nebigu wuxuu uhi kullukum min aadam wa aadamu min turaab dhammaantiin ciid baa aadam baa idin dhalay oo nebiyullaahi aadam baa dhammaantii ka farcanteen tafiirtiisiina aad tihiin aadamna ciid baa laga abuuray bui nb ayuu yihi nebigu alayhi isalaatu wasalaam rasuulka waxaa ka sugan inuu yidhi khuliqat almalaa'ikatu min nuur wa khuliqa aljaanu min naar wakuliqa wakuliqa wakhuliqa aadamu mima wusifa lakum yacni turaab rasuulku sala allahu alayh wasalam wuxu uhi malaa'igta nuur baa laga abuuray jinka waxaa laga abuuray jinsiga jinna dab baa laga abuuray buuri nabigu alayhi isalaatu wasalaam wakhalaqa aljaana min maariji min naar rasuulku wuxu uhi wakuliqa wakhuliqa bani aadamka wakhuliqa banu aadam mima wusifa lakum wixii laydiin sifeeyey ayaa waxa weeyaan bani aadamna laga abuurayoo ciid iyo min maa-in mahinin ah iyo biyo maaragtay liita ah marka horto asalka basharku dhammaantii waa isku mid saa awgeed baa ilaahay waxa uu yidhi yaa ayuha annaasu itaquu rabbakum aladii khalaqakum min nafsi waaxida wkhalaqa minha zawjaha wabaha minhuma rijaala kaiira wanisaa asalkaa ilaahay uu khalqiga ka abuuray dhammaantood waa jinsi ay kasoo asal ay ka soo jeedaan iyo hayb ay ka soo jeedaan bani aadamku uu ka soo jeedo haybuu bani aadam dhammaantii ka soo jeedo wey kuma kala fadli badna waxa uu sharcigu ka dhigay miqyaas iyo miisaan dadkaa isku haybta ka soo jeeda ee asalka ciida laga wada keenay ee ee nafta keliya laga wada abuuray ee aadam tafiirtii dhammaantood wada ah iyo xaawa waxa ay ku kala fadli badan yihiin ama ku kala saraynayaan sharcigu miqyaas buu u dhigay iyo halbeeg halbeegga uu sharcigu u dhigay waxa weeye dhammaantood inaanay wax kale ku kala fadli badnayn ku kala saraynaynin ilaa iyo alla kacabsi iyo iimaan iyo camal saalixa mooyaane miqyaaska basharkaasi uu ku kala sareeyo reer bani aadam dhammaan dadkii ciid laga abuuray miqyaaska ay ku kala sarreeyaan miisaanka ay ku kala fadli badanayaan ku kala roonaanayaan lagu kala lagu kala soocayo lagu kala saarayo inuu waxa weeyaan waa aliimaanu biاllahi waalcamalu الsaalix oo isugu ururay ataqwa si awgeed baa ilahay qur-aanka wuxuu ku yidhi wamaa amwaalukum walaa wlaadukum bilatii tuqaribukum cindana zulfa hantida aada haysato iyo inaad milyan dheer tahay ama rag badan iyo cudud badan dadlihi agtaada taagan yihiin oo qabiil aada u badan aad ka soo jeedo ama laandheero aad tahay qabiilkiisa dadku ka baqaan oo laga waabto dadka ag ama nin ciidan iyo iyo rag gaardi gaardinaya ka ag buuxaan inaad tihiin kuma kala fadli badin buu ilahay wamaa amwaalukum walaa wlaadukum bilatii tuqaribukum cindana zulfa ilaahay agtiisa laguma kala fadli badna hebel muxuu haysta qabiil hebel inteebay tiradoodu tahay yaa badan oo fara badan yaa yar oo tiro yar yaa hanti badan haysta yaa ciidan badan haysta yaa rag badan leh taa laguma kala fadli badna buu ilahay yihi ilahay agtiisa ku kala fadli badan maysaan ilahay wuxuu yihi wamaa amwaalukum walaa awlaadukum bilatii tuqaribukum cindana zulfa ilaa man aamana wacamila saalixan kuwii ilaahay rumeeyey iyo wixii ilaahay uu faray in la rumeeyo camal wanaagsanna sameeyey kuwaasi dadka inta kale way ka fadilan yihiin iimaanka iyo camalka saalixa inay ku fadilan yihiin ilaahay bal siduu u fadilay u fiirso ilaahay wuxuu yihi kuwa faulaaika lahum jazaau dicfi bimaa camiluu waxay sameeyeenoo camalaa lagu abaal marinayaa isagoo labilaaban ajarkoodu wahum fi lghurufaati aaminuun buu ilahay jannada gudaheeda iyo guryo aada u qurux badan ayay dhex taxtaxaashayaan oo ku raaxaysanayaan buu ilahay aayadda ilaahay wuxuu ku sheegay in waxa miqyaaska lagu kala fadli badanaya ee dad ku kala sarreeyo ee ilmo beni aadam ay ku kala mudnaanayaan uu yahay aliimaan waalcamalu saalix rumaynta in ilaahay la rumeeyo ee sharcigiisii loo hogaansamay rusushiisii malaa'igtiisii kutubtiisii qadarkii khayrihi wa sharih ambiyadiisii la rumeeyo in lagu kala fadli badanayo ilahay mar kale wuxuu yihi yaa ayuha الnaasu ina jacalnaakum shucuuba waqabaa'ila litacaarafuu ina akramakum cinda allahi atqaakum ilahay wuxuu ihi dadow waxaanu idinka dhignay shucuub iyo ummado iyo qabaa'il iyo reero ayaanu idinka dhignay buu ilahay oo qofku qof qofku wuxuu ka soo jeedaa qof kastoo idinkeedii ka midi beled iyo ummad buu ka soo jeedaa ummad carabeed buu ka soo jeedaa ummad cajam buu ka soo jeedaa qaar reer yurub buu ka soo jeedaa kuwa atraakuu ka soo jeedaa qolaba meel bay ka soo jeedaa ilahi wuxu uhi wa qabaa'ilaanu idinka dhignay reer reer kuwii meel ka soo wada jeeday ayaa waxa ay u qaybsameen qabaa'il kala duduwan ilahi wuxuu yihi waxaanu saa u yeelnay litacaarafuu buu ilaahay yidhi sidaa waxaa laydinka dhigay inay isku garataan inay isku garataan maqsadka aad qabiil uga soo jeedo ee aad reer uga tirsan tahay ee aad cid uga abtirsanaysaa waa inaad garato abtirsiintaadii inaad garato riximkaaga cidda waajibkuga ah inaad xidhiidhiso ee adiga ku xigta dadku intay kuu kala jiraan inaad kala garato cidda dhaxalkaaga leh ama dhaxalkeeda aad leedahay iyo cidda aan dhaxalkaaga lahayn inaad kala garato cidda gayaankaaga ah iyo cidda aan gayaankaaga ahayn ee aad ee aanad geyna dumar ah marka ilahi wuxuu ihi litacaarafuu ilaahay wuxuu shucuuban wa qabaa'ila idinka dhigay inaad taa garowsataan oo aad garato cidda aad hayb ahaan ka soo jeedo oo dabadeedna dhiiggii aad la wadaagto oo diyadii aad la bixiso oo dhibkaad soo jiida iyagoo ay bixiyaan oo caaqilo ku qabta ay noqdaan markaad qaldanto oo aad barato ciddaad gayaankaaga ah iyo cidda aan gayaankaaga ahayn oo aad kala garato cidda dhaxalkeeda aad leedahay iyo cidda aan dhaxalkeeda aanad lahayn ama adiga ku dhaxlahay ilaahay waxau ihi litacaaraf hada almaqsad alwaxiid ee ilaahay uu dadka qabaa'iliya uga dhigay shucuub ilahay wuxuu uhi ina akramakum kiina kuwiina qabaaisha iyo shucuubta loo qeybiyey kiina ugu karaamo badan cinda allaahi ilaahay agtiisa atqaakum weeye ilaahay agtiisa waxaa lagu kala karaamo badan yahay maaha sida loo kala badan yahay maaha sida loo kala qurux badan yahay maaha sida midab midabada la kala sito maaha wadamada laga soo jeedo maaha gobolada la degan yahay waxaa ilaahay agtiisa lagu kala ba- lagu kala fadli badan yahay iimaan iyo camal saalix iyo alla ka cabsi ina akramakum cinda allahi atqaakum qadiyadda noocaasa islaamku uu sidaa u u taasiiliyey rasuulkeenu waxa markuu yimid tolkii dhexdiisa alla ka soo saaray waxaa nebigu ka soo dhex baxay reero waxa weeyaan qabaa'ilah oo waxa weeyaan qab- qab- qabaa'ilka isugu faano oo laysu tiro badsado oo laysu tirsado ni- waxa weeyaan qabiil walba intuu yahay oo qabiilba qabiilku ka badan yahay cuno oo layscaayo oo laysaflagaadeeyo oo waxyaabo maqaayiis aan sharci ahayn lagu kala mudan yahay waa ka koodii gebiye yidhi ana min khusayata inqawat khusayatu inqawat khusayatu qawaytu wain tarshud khusayatu arshidu anigu reer khusayuun baan ka mid ahay buuri hadday reerkaasi toosaanna nin toosan baa noqonay hadday reerkaasi dabka iyo naarta galaan oo dadka dulmiyaan oo dadka askaxooda guraanna iyagun baan ka mid aho halkay maraan un baan maraya in khayran fa khayran wa in sharan fa sharan wax walba waan la wadaagayaa tolkay anigu caawiyo berriba ree hebel un baan ahay reer khusay un baan ahay waxay baxdaan baxa khayr iyo sharba waa ka midka la yidhi laa yasaluuna akhaahum xiina yandubuhum fi naa'ibaati marka walaalado markuu markay tallaayaa ree hebelaa la idhaahdo ya waxbaba isma weydiino war waxaa niloogu yeedhaya ma sax baa maqal haddaa ree hebel baa ma la yidhi khalaas meeshii ree hebel laysugu yeedhay iyo waxay doonayaan inay sameeyaan waanu samaynaa buuri laa yasaluuna xiina yandu akhaahum xiina yandubhum fi naa'ibaati balaaye markay tolkay ku ku baaqaan saxa ku taagnaadaan khala- khalada ku taagnaadaan buur anigu iyagun baan ka mid o ciidba waxbaba ciidma weydiiye burhka iyo hubka iyo seeftumaan hore ka qaataa meesha la dhaha galna waan gala waaqic noocaasa ayuu nebigu yimi calayhi salaatu wasalaam iyadoo dadku ku nool yihiin oo dadku isu xoog sheegto oo qabaa'ilku isyasaan oo layscayo u nebigu uri sala allahu alayh wasalam ayaa ilaahay uu soo saaray rasuulku sala allahu alayh wasalam bishariicatihi algharaa shareecadii sharafta badneed alla ku soo dejiyey wuxuu ka takhallusay hadihi almadaahir aljaahiliya diintaa sharafta badan ee cadliga ku salaysan ayuu nebigu calayhi salaatu wasalaam kaga takhallusay madaahirtaa jaahiliga jirtay waana madaahir maanta jirta maanta madaahirtii jaahiliyada ee nebigu uu ka takhallusay ayaa dhexdeenna taalla oo dee xaalkeenna waynu ognahay xaalkeenna aada iyo aad baynu ognahay miqyaaskaasi rasuulku sala allahu calayh wasalam dadkao dhan buu gaarsiiyey nebigu sala allahu alayh wasalam quraysh oo dhan buu isugu yeedhay markaasuu nebigu wuxu uhi yaa macshara quraysh ururkii qoraysheedey ilaahay ka baqa waxba idiin hanan maayo anigoo nebi maxamed ee naftiina naar ka furta rasuulku sala allahu calayh wasalam tolkii buu la hadlay markaasuu nebigu intuu hoos u degay ayuu nebigu wuxuu la hadlayaa adeerkii cabaas ibnu cabdilmualib yaa cabaas bnu cabdimualib yaa cama rasuuli illaahi laa amliku mi laka min allahi shay-an yaa fa ya yaa safiyatu yaa camata rasuuli illaahi laa amliku laki min allahi shay-an yaa faatimata bintu muxamadin saliinii min maali illahi maa shi'ti laa amliku min alla laa amliku laki min allahi shay-an rasuulku sala allahu alayh wasalam wuxuu soo gaadhay intuu tolkii la hadlay inuu adeeradii la hadlo oo cabaas ibnu cabdimualib uu la hadlo oo weedadii la hadlo safiya bintu cabdimualib oo uu idhaaha ilaahay marka la ishortaago anoo nebi maxamed oo nasab ah ila wadaagtaan oo aeedaday iyo adeerkay tihiin ilaahay hortiisa waxba idinka tari maayo waa ashrafu lkhalqi cala allah sidaa waxaa leh nebi maxamed oo ah ashrafu lkhalqi cala allahi caza wajal ilaahay wuxuu uumay oo dhan reer bani aadama o dhan isaga ugu fadli badan waxaa laysku haystaa malaaigta ma ka fadli badan yahi nabigeenu alayh isalaatu wasalaam mise kama fadli badna ambiyada oo dhan nebigu waa ka fadli badan yahi wa maca dalika sharafu nasabihi sala allahu alayhi wasalam wax umay tarin oo wax umay goyn faatimata bintu muxamed oo jirkiisa ka laga jaray sala allahu alayh wasalam rasuulku faatimo wuu u cadhooday wakhtiyada qaarkood markuu cali bn abi aalib doonay inuu faaime la guursado ina abi jahl sia ina abi sufyaan ina abi sufyaan ahad baa umana markuu doonay inuu la guursado rasuulku sal اlahu alayh wasalam intuu masaajidka ka kacay buu yihi ina faaimata badcat minii yuriibunii maa raabaha faaima buu nebigu sal اlahu alayh wasalam waa ina nebi maxamed waa mid jirhkayga laga dhambalay yuriibunii maa raabaha buuri waxa dhibayaa wuu idhibaya ina ina abi aalib wuxuu doonay ee uu raba inuu sameeyo caligu nebigu jeeda dhici mayso ya saasuu nebigu alayh isalaatu wasalaam dadka ka dhex yidhi intuu kacay isagoo aada u cahoos cadhaysan sala allahu alayh wasalam markaasaa la joojiyey inuu cali faatima la guursado laakiin mid ogow arrintaasi arrinuu nin kastaa samayn kara maaha waa arrin ina nebi maxamed u gaara nin nebi unbaa dee samayn kara oo odhan kara inantayda intii burka qaato inantayda yaa la guursanaya ya warkaa la socda waxaan uga socdaa rasuulku gabadhu sidaa ugu cadhooday buu maxsharka dhexdiisii wuxuu ka leeyahay yaa faatimata bintu muxamed saliinii min maali illaahi maa shiiti laa ugnii canki min allahi shay-an berri aabba marka ilaahay la is hortaago camalkaaguunbaa ku badbaadinaya adoo ina nebi maxameda waxba kuma tari karo nebiy llaahi nuux calayhi salaatu wasalaam ayaa wuxuu ilaahay u baryey inankiisi markaasuu wuxuu rabay inuu cadaab ka badbaado markaasu wuxuu leeyahay ina bnii min ahlii waina wacdaka alxaqu wa anta axkamu lxaakimiin waa nebi calayhi salaatu wasalaam waa nebi ilaahay ambiyadiisa ka mida waa nebi dacwadda xaqa iyo kubaaqideeda sagaal boqol iyo konton sano waday falabitha fiihim alfa sanati ilaa khamsiina caama tilka arusulu fadalnaa bacdahum calaa bacdi minhum man kalama allah warafaca bacdahum darajaat ilaahay waa nebi intuu rususha jiriyey uu ku bilaabay waqtiyada qaarkood kitaabka sida ku taal nebigaasi ilaahay wuxuu ka tuugay oo uu rabbi ka baryey in ilmihiisaasi badbaado ilaahay wuxuu ku yihi inahu laysa min ahlika inahu camalu gayru saalix ilahay wuxuu yihi inankaagu badbaadi maaya baa lagu yihi nabiy llaahi nuux wa in kaana ibnak markaasaa weliba waxaa lagu yihi inankaagi maaha cajiib inan dhabarkiisa ka soo go-ay ayuu ilaahay leeyahay inankaagi maaha sababtu waa maxay raabidadii isu xidhi lahayd labadooda ee ay isku tolaysan lahaayeen ilaahay agtiisa ayaa meesha ka baxday oo raabidat liimaana inankuna gaal buu noqday dee nebiy llaahi nuuxna nebi ambiyadii ilaahay ka mida buu aha nebiy llaahi ibraahim calayhi salaatu wasalaam isagoo ynu garanayna inuu khaliilullaahi jala wacalaa yahay aabbihii markuu gaaloobay ee uu diintiisii qaadan waayey waxba uma tarin waa adiga arkay sida uu u waaninayo aabbihii uula hadlayo fii suurati maryam walaalayaal nebigeenna calayhi salaatu wasalaam adeeradii abulahab miyaanay ku soo degin tabat yada abi lahabin wa tab maa agnaa canhu maaluhu wamaa kasab sayaslaa naara daata lahab wamraatuhu xamaalat alxatab nebi maxamed adeerkii weeye ka aayaddaasi ay ka hadlaysa ay tilmaamayso aayaadkaasi tilmaamayaan inuu ahlu naar yahay wuxuu nebiga la wadaagaa nasab wa nasabuhu ashrafu alansaab calayhi salaatu wasalaam wa maca dalika maa nafacahu inuu nebiga nasab la wadaago abu aalib oo nebiga calayhi salaatu wasalaam hiil iyo hooba isla garab taagay oo kaana min ashfaqi اnnaasi calaa rasuuli اllaahi sala allahu alayh wasalam dadka nebi maxamed ugu turidda badan ahaa oo siduu u garab galay aada garanayso rasuulkeenu wuxuu sheegay sala allahu alayh wasalam inuu min ahli naar yahay waxaana nebiga lagu yihi inaka laa tahdi man axbabta walaakina allaha yahdi man yashaa wa huwa aclamu bilmuhtadiin idan qofku nasabka uu ka soo jeedo haddii ay iimaan iyo camal saalixi ay meesha ka baxdo wax allaalo wax qiimuu u leeyahay ma jirto haddaanu qofku ahayn qof allah jala wacalaa ka baqaya haddaanu qofku ahayn qof allah jala wacalaa ka baxaya subxaan allah waxa aad arki karaysaa alimaamu اlbukhaari raximah اllah hadihi nuktaة jamiila min fiqhi اlimaam اlbukhaari raximah اllah imaamu اlbukhaari raximah اllah kitaabkiisa صaxiixa صaxiixu imaam اlbukhaari wa asaxu kitaabin bacda eesh bacda kitaab اllahi caza wajala kitaabkaasi kutubtiisa waxaa ka mida uu ku dhex qoray kitaab la dhaha kitaab اlmanaaqib kitaabu lmanaaqib macnihiisu waxa weeye kitaabu lfadaa'il umamku siday u kala fadli badan yihiin iyo waxa lagu kala fadli bato umamka ilaahay uu fadliga siiyey waxa ay ku fadli bateen iimaan iyo camal saalixa sidaa aayaadka qur-aanka ilahay uu ku sheegay qabaa'ilka ilaahay uu ammaanay ama rasuulkiisu sala allahu alayh wasalam uu ammaanay waxaa loo ammaanay iimaan iyo camal saalixa intii ay ka xaqiijiyeen ayaa loo ammaanay oo ay ammaan ku heleen ya nacam rasuulku imaamu lbukhaari kitaabu lmanaaqib markuu bilaabay wuxuu ku bilaabay baabu qowli اllahi tacaala yaa ayuha الnaasu ina jacalnaakum shucuuba waqabaa'ila litacaarafuu ina akramakum cinda allahi atqaakum xaafid ibnu xajar raximah اllah wuxuu leeyahay wuxuu tilmaamayaa oo baabkaa uu ugu bilaabay iyo aayadda qur'aanka wuxuu tilmaamayaa in waxa dad ku kala mudnaadaan ee ilmo bani aadam ku kala sareeyaan ay tahay ilaahay iyo cabsidiis iyo iimaan ee aanay ahayn hanti iyo maal iyo midabtoona aanay ahayn iyo farabadnaan iyo iyo waxa weeyaan cadatoona aanay ahayn walaalayaal islaamku rasuulkeenu markuu xajatulwadaac tegey nebigu calayhi salaatu wasalaam dardaaranku xajatulwadaac ka bixiye waxaa ka mid a alaa ina kula shayin min amri iljaahiliya mawduucun taxta qadamaya haadayn wax kasta oo umuurtii jaahiliye kamidihi waa ka kac buuri nabigu calayh isalaatu wasalaam wax ka soo qaad ma laha umuurta jaahiliyaan wax ka soo qaad lahaynna waxaa ka mid ahayd in la ysugu faano qabiil qabiil in ansaabta wax laga sheego in la ysugu faano tiro badnaan oo la dhaha anigu reer hebel baan ahay fara badnaanna reer hebel baan ahay nabigeena sala allahu alayh wasalam haddii aad eegto axaadiistiisa mas'aladaa ku soo aroortay ee uu kaga hadlay qadiyadaasi waxaad arkaysaa inay tahay masa axaadiis aada u badan aan midhar ka sheego waktiga yar darteed nebiga sala allahu alayh wasalam waxaa ka sugan min xadiisi jaabir bni cabdillaahi radia allahu tacaala canhu wa jaabiru wamaa adraaka maa jaabir jaabir bni cabdillaahi radia allahu tacaala canhu jaabir bni cabdillahi bni xaraam waa saxaabi saxaabadii rasuulku sala allahu alayh wasalam uu jeclaa ka mida waa toddobada nin ee nebiga axaadiista ugu badan ka wariyey asabca almukiriin min asxaabi rasuuli llahi sala allahu alayh wasalam nin kamida wey mid kamida wey jaabir bni cabdillahi waa ninuu nebigu aada u jeclaa aabihiina rasuulku wuxuu sheegay sal allahu alayh wasalam in ilaahay kifaaxan ula hadlay kifaaxan si toosa inuu ilaahay ula hadlay ayuu nebigu sheegay sala allahu alayh wasalam waqad istashhada fii uxud uxud baanu ku dhintay radia allahu tacaala canhu aabihii jaabir bni cabdillaahi wuxuu yihi nebigaanu la duulnay sala allahu alayh wasalam saxiixeynku ku yaalla xadiiskaas rasuulka markaanu la duulay waxaa la socday ciidan ka kooban muhaajiriin iyo ansaar ciidankana waxaa ku jiray rajulu lacuub nin ciyaar badan baa ciidanka ku jiray buui oo muhaajiriin ka mid ah dabadeedna nin ansaar ka mid ah ayuu barida qabtay ninkii ansaareed waa xanaaq ya ragguna dee muruu ay lahaayeen muruu ya raggan jabaya hadda waa rag baa rag guursado may ahayn rag muruuale bay ahaayeen muruuo dadnimo intaan sharciba laysla soo gaadhin ya markii ansaarigii u xanaaqay deedna wuxu uhi yaa lilansaar yaa ansaaraay ansaari markay dee kacday muhaajirkiina wuxu uhi yaa lalmuhaajiriin laba kooxood baa laysu loo kala baxay rasuulku sala allahu alayh wasalam wuxuu uhi maa baalu dacwa aljaahiliya war waa maxay yeedhmada jaahiliyada ean maqlayaa waa maxay buui nebigu calayh isalaatu wasalaam rasuulka sala allahu alayh wasalam arrintii ayaa loo sheegay laysku qabtay iyo ninkaasi waxa uu sameeyey ayaa rasuulka loo sheegay sal allahu alayh wasalam nebigu intuu muhaajiriin iyo ansaar kala dhex galay ayuu nebigu wuxuu uhi dacuuha fa inahaa khabiida riwaayaadka qaar waxaa ku soo aroortay dacuuha fa inaha khabiia waa riwaayada saxiixeynka laakiin riwaayaadka kale waxaa ku soo artay dacuuha fa inahaa muntina waa qabyaalad iskaga taga waa qurun buu nebigu calayhi salaatu wasalaam waa khabiiatun waa mid aada iyo aada u xun ayuu rasuulku sal la alay slam yeermada iyo baaqida ha isugu baaqina oo ha isugu habarwacanina waa min amri ljaahiliya alculamaa markay xadiis ka sharaxeen waxay idhaheen hada ashaddu xadiisin fi dami ljaahiliya bacdu ahli lcilmi asaid waayo labada magace la ysugu habarwacday waa laba magacoo ilaahay agtiisa sharaf ku leh waa muhaajiriin iyo ansaar ilahay qur-aanka muxuu ku yiri lmuhaajiriina lmuhaajiriina lfuqaraai muhaajiriina ilahay saddex afar an saddex afar aayadood ayuu ilaahay muhaajirinaya wsaabiquuna alwaluuna min almuhaajiriina walansaar wاladina itabacuuhum bixsaan radia allahu canhum waradu canhu waa laba magacoo ilaahay agtiisa laga jecel yahay rabbina qur-aanka ku ammaanay ya wاladiina jaaءuu min bacdihim yaquluuna rabana kfir lana wlikhwanina aladina sabaquuna biاliiman muhaajiriin iyo ansaarna waa lasoo sheegay wla tajcal fii quluubina gila liladiina aamanuu rabbana inaka ra'uufu raxiim labada magace ilaahay sidaa agtiisa sharafta ugu leh ayaa markii loo adeegsaday qaab qalad ah oo loo adeegsaday nacratun jaahiliya iyo in laysugu habar wacdo oo xaq iyo baatilba laysugu nusreeyo ayaa nebigu wuxuu ihi ka taga isugu habar wacadkooda fa inahaa khabiiatun aw fa inahaa muntina maxaad mooday kuwa maanta isugu habar wacanaya qabaa'il aan waxalaalo waxay yihiin aan bedel la ogeynba laba magacoo ilaahay agtiisa waxay ka gadmaanba aan la ogeyn kuwa maanta isugu habar wacanaya maxaad mooda oo wax demiya iyo wax khayr ah iyo waxa weeyaan wax ammaani toonna aan lagu xidhin kuwa maanta isugu habar wacanaya ee birta isaga aslaaya ee cid ilaahay xurmeeyey xurmadii ka qaaday ee ciddii karaamo lahayd karaamo beel ka dhigay ee waxa weeyaan waxa ay maanta isku dilayaan ay tahay wax aanay ilaahay agtiisa aan wax qiimaa ku lahayn ay tahay nacra jaahiliya ay tahay taa uu nebigu ka digay sala allahu alay wasalam dacuuha fa inaha khabiida waxaa axaadiista ka mid a nabigeena alayhi salaatu wasalaam inuu nebigu yihi sala allahu alayh wasalam sida saxiixu muslim ku sugan min xadiisi abi malik alashcari radia allahu canhu arbac fi ummatii min amri اljaahiliya laa yatrukuunahuna afar shay oo ummadaydu aanay ka tegayn buu nebigu yidhi oo ay dabada hayn doonaan umuurtii jaahiliyaday ka mid tahay afartaa shay buu nebigu alayh isalaatu wasalaam waa afar shay oo umuurtii jaahiliyadee muxaramka ahayd ee sharcigu xarimay ka mida haddana ummadayda qeyb ka midii way kansaabi ansaabi ansaabi ansaabi ansaabi ansaabi ansaabi waa insaabi waa insaabi waa inaabi waa in laysugu faano nasab iyo qabiil iyo reer reer in laysugu faano iyo haybo in haybo inta la kala sheegto haybihii laysugu faano oo dadna la yaso dadna la saraysiiyo waacnu fi lansaab buu nebigu uhi talabaad waa in nasabkii wax laga sheego oo qabiilba qabiil tuo qabiilba qabiil caayo oo nasabkii wax laga sheego taasina waa talabaad buu rasuulku alayhi salaatu wasalaam ama gabay ha laysugu ha laysku tacniyo ama af iyo hadal qoraala ha laysku tacniyo ama mid oraalo muuriyada laysu maryo ha laysku tacniyo ama mid maktuuba ha laysku dacniyo kuluhaa waa طacnu fi lansaab nebigu wuxu uhi walistisqaau biاnujuum shayga saddexaad ee uma umuurtii jaahiliyada kamida ee ay ummadaydu aanay ka tegi doonin in iyaga kamidii dabada hayn doonto waxaa ka mid ah alistisqaau biاnujuum inay xidigaha ku roob doonaan xidigaha inay roob waxa weeyaan waxa weeyaan ku weydiistaan oo ay idhaan xidig fulan xidig fulan markuu ku beygo meego ayuu roob shubmaya oo ay sidaa noqonaysa walihaada rasuulka sharcigiisi waxaa ka mid ah ilaahay markuu roob shubay maxaa la idhaaho mutirnaa bifadli illaahi caza wajala ilaahay fadligiisa iyo raxmaddiisa nalagu roobay nebigu wuxu uhi waniyaax waniyaaxa sidaa xayista kale ku soo aroortay waa anniyaaxatu cala almeyit sida saxiix muslim ku taalla iyadoo qayda nebigu wuxuu yihi shayga afraade aanay ka tegi doonin waa baroorta markay meyd ka dhinto inay dhulka isla dhacaan hoogayayba ayaydu badato waxa weeyaan qofkii waxa weeyaan ammaantiisa la sheego laabaha iyo la garaaco waxa weeyaan maaragtay dhabanada oo waxa weeyaan dharka iyo dharka la jexjeexo nebigu wuxu uhi afartaasi waa umuuri waa min umuuri ljaahiliya rasuulku intaa kumuu dayn inay min umuuri ljaahiliya tahay nebigu wuxuu sheegay ansaabta oo laysugu faano iyo aabbayaasha oo laysugu faano iyo hayba haybta oo lagu faantamo iyo dadka nasabkooda oo la dacniyo oo la yaso inay gaalnimada ka mid tahay buu rasulku sheegay sal alla alay slam waxaa ku sugan saxiixu muslim min xadiidi abi hurayrata radia allahu tacaala canhu inuu nebigu yihi inaani fi nnaasi humaa bihim kufrun laba shay oo dadku ay samaynayaan labada shayba gaalnimo weeyey buu nebigu alayh isalatu wasalaam bacdu ahli lcilmi waxay yidhahdeen ay min acmaali اlkufri wa caadaatihi wa akhlaaqihim aljaahiliyati almuxarama almadmuuma waxay ka mid yihiin acmaashii dadkii ahlulkufriga ahaa ee gaalo laga soo gaadhay ee waxa weeyaan laga dhexlay ayay ka mid tahay bay culimadu idhahay waana aلطacnu fi الnasab waa nasabkoo wax laga sheego qabaa'ilkoo la duro qofoo nasabkiisii la caayo sharcigu ma ogolo qof in nasabkii la caayo qabiil in nasabkii la caayona sharcigu ma ogolo wax laga sheego wالniyaaxaةu calى اlmeyit buu nabig alayh الsalaatu wasalaam iyo baroorta loo barooranayo meydka labaduba waa gaalnimo buu nabigu alayh الsalaatu wasalaam culimadu waxay dhaheen labadaa shay waa min acmaali ahli اkufri saa ogeed baa sharcigugu sheegay inay gaalniman yihiin gaalnimadaasina ma aha gaalnimadii diinta lagaga baxay haddaanu qofku xalaashan bay culimadu hadduu qofku xalaashado oo uu arko in ree hebel la caayaa inay tahay sax oo u arko in ree hebel wax laga sheegaa inay tahay mudan oo u arko in ree hebel wax laga sheegaa inaanay wax mamnuucoo diidayaa jirin sharciga diidayna aan dheg loo jalaqsaynin waxba laga soo qaaday hadduu qof saa ictiqaado gaalnimo diinta uu kaga baxayo haddii kalena waa gaalnimo yar gaalnimada yarna ahlulcilmigu waxay tilmaameen inay bariid lkufri abar tahay meesha gaalnimada weyn loo maro inay tahay saawaabata dadka qaar laga sheegay ilaahay muxuu reehebe ilaahay muxuu reer hebel u abuuray reer hebel ilaahay muxuu abuuray ninkaasi halku maraya hadalkaali dee wuxuu doonaya inuu ihaa ilaahay qalad baad samaysayo reer hebel inaad abuurto may ahayn maa aqbaxahaa min kelima waxaa ka mid ah axaadiista nabiga calayhi salaatu wasalaam ee baabkan ku soo aroortay rasuulkeenu calayhi salaatu wasalaam saxaabi saxaabadiisii ka mid ihi inuu qalad ku dhacay qalad oo uu nin walaaladii kamida wax ka sheegay bal nebigu calayhi salaatu wasalaam qaabku ula dhaqmay u fiirso abi dar radia allahu tacaala canhu sida saxiixeynka ku taalla waxa uu yidhi nin walaaladay kamid ah saxaabadii rasuulka kamid ah ayaan cayartuhu biummihi ayaan hooyadii ku caayay nin walaaladay ka mid a ayaan waxaan ku caayay maxay hooyadii waxay bacdu ahlilcilmi sheegeen ninkaasi inuu ahaa bilaal ibnu abi rabax radia allahu tacaala canhu waxaan ku yidhi buuri yabna sawda inuu ku yidhi bay sheegeen culimadu waar kii tamadoowi dhashayo rasuulka sala allahu alayh wasalam buu u ashkatooday buui ninkii aan sidaa ku yidhi markaasuu nebigu wuxuu igu yidhi buuri yaa abaa darin inaka mru'un fiika jaahiliya abidarow waxaa kugu sugan dhaqan xun oo dhaqamadii jaahiliyada kamida kugu sugan buri nabig alayh isalaatu wasalaam abidar waa saaabi waa saxaabi min afaadili asxaabi rasuuli اlaahi salى اllahu alayh wasalam wa zuhaadihim wa cubaadihim kamida haddana rasuulku salى اllahu alayh wasalam markuu meel ka dhacay ee uu camarka arrintaa muxaramka ah sameeyey nebigu sala allahu alayh wasalam uma cudrin uma cudrin sala allahu alayh wasalam bal wuxuu ku yidhi inaka mru'un fiika jaahiliya bal abidar dhegeyso abidar wuxuu ku yidhi yaa rasuula allah annaasu yasubuuna man saba abaahum nebi maxamedow dee qofka hooyada ama aabbaha caya dee waad cayaysa waa sidaynu maanta nidhaahno rasuulku salى اlahu alayه wasalam wuxuu ku uhi ya abaa darin inaka mru'un fiika jaahiliya nebigu wuxuu ku yihi inamaa hum ikhwaanukum faacطuuhum mima taakuluun waalbisuuhum mima talbisuun walaa tukalifuuhum maa laa yuiiquun fain kalaf- fain kallaftumuuhum faacinuuhum aw kama qaala sala allahu alayh wasalam rasuulku sala allahu alayh wasalam wuxuu ku yidhi abudarow dhaqan dhaqamadii jaahiliyada ee xaaraanta ahaa ee sharcigu ka digay ayaa weli kugu sugan bu rasulku sala allahu alayh wasalam ku yidhi markaasuu nebigu wuxuu ku yidhi walaaladiin weeyaan kuwaada aflagaadaynaysaan wax ka siiya waxaa cunaysaan waxna uga xidha waxaa xidhanaysaan hana ku kalifina maadaamo ay du- duruuftu ku kaliftay inay idiin shaqeeyaan ha ku kalifina camal aan ka awood badan oo aanay karaynin fain kallaftumuuhum faacinuuhum haddaa ku kaliftaan waaru kaalmeeya buu nabigu alayh isalaatu wasalaam maxaad arkaysaa marka rasuulku sala allahu alayh wasalam in warkiisu iyo dhaqankiisa iyo hadigiisu ahaa ina akramakum cinda allahi atqaakum xadiiska waxaa ku sugan inuu nebigu abud- abudar ku yidhi acayartahu biummi calaa shabiili listinkaar ma hooyadii baad ku ceebaysa maxaad mooday ninka dadka midab ku caayaya ama dadka ku caayaaya muuq iyo muuqaal ilaahay uu u sameeyey ama qabiil dhan intuu afka ula baxay dhammaantood caayaya ama dumarkoodii oo dhan caaya on waxba ka sheegi waxba ka reebi ama raggii oo dhan caaya waxba ka sheegi ama ummad dhan biakmalihaa le waa dadan jirin waa dad xun waa dad caynkaasa waa dad sidana shaki ma laha inuu yahay xaalkiisu inaka mru'un fiika jaahiliya inuu muxaram ku dhex jiro shaki ma laha sharcigu wuxuu xarimay walaalayaal in qabiil qabiil laysugu laysugu habar wacdo oo dabadeedna qabiilkaaga aada ugu hiiliso xaq iyo xaq daraba ayuu sharcigu xarimay sharcigu wuxuu xarimay inaad cidda aan qabiilkaaga ahayn aada u caydo qabiil ay yihiin ama aada wax uga sheegto haybay ka soo jeedaan ayuu sharcigu xarimay ciddaasi ha noqoto cid mujtamaca ya oo minjo ah oo raciyo ah ama cid madaxa ha noqoto labaduba sharciga waa ku xaaraan waa la sameeyahay oo dadkaa sameeya diinta ilaahay maxalu icraabkuma laha sida aan hadduu qof waxado aanu qofna u odhan karin sariqadu waa xaaraan calashaan reer hebelba ama hebel baa waxada aan u odhan karin oo daliil uga dhigan karin ayay inay dad sameeyaan ama magacay doonta madaxa ahaadaan ama mujtamac ha ahaadaan ama cuqala ha ahaadaan ama waayeel ha ahaadaan ama qabiil uma waxa weeyaan hormoodkooda ha ahaadaane cid kasta hadday samayso sharci noqon maysae waa xaaraan waa ka nebigu saxaabadiisii ku leh inaka muru'un fiika jaahiliya radia allahu tacaala canhu muhaajiriin iyo ansaar baa lagu leeyahay dacuuha fainahaa muntina maa baalu dacwa aljaahiliya marka sina sharci ku noqon mayso waxyaabaha aynu eednay waxaa ka mid ah ee dhibka inagu haya waxaa ka mid ah in maanta dimuqraadiyadii iyo di- iyo diintii gaalada ee aynu u sacabatunnay ee in badanoo inaga inaga midii horumar mooday waxaa laga dhaxlay taynu maanta hayno inaynu qabiil qabiil isu cayno in laysnacdalo oo si calana laysu nacdalo in dadka un- intii waxgaradka ahayd ay dhiibato dadka intii waxgaradka la moodayey ee hurmuudka loo haystay ee ummaddu waxna u xiri jirtay waxna u firi jirtay inay in badanoo kamidii dhiiqada gasho oo raganimo la moodo oo weliba lagu faano wixii rag ka xishoon jiray ee rag xaal ka bixin jiray ee rag iska ilaalin jiray ee rag lagu casili jiray baa maanta sharaf noqday kulluhaa waa xaraan diinta islaamka meella kagama taalo muslimiin in axzaab loo qaybiyo kuwa diiniya iyo kuwa dunyawiya toonna kuwa diiniya iyo kuwa siyaasiya toonna laysa fii diinina hada kullu diinta islaamka meella kagama taalo in badan bay culimadu idhaahdeen war yaan dadka la qaybinin war yaan dadka axzaab laga dhigin waar axzaab in la noqdaa waa dhaqan gaalo waar ka daaya markii laga dayn waayey maanta way inaga halkaynu marina aad aragto ya ee nin walba uu yaaban yahay ee dadka intii waxgaradka ahay ay beerka dhulka ku hayso nin baa wuxuu yihi ka dhabara ka dhabara way dhana way way dhabaaqdee ka dhabar wi waa runtii hadda ma garad dadka intii xidhaha u ahayd xidhaha baa akhlaaq xumadii dadka la hor taagan wallaahi hada ceybun ya ikhwaan waxaana laga dheefay diinta gaale ee aynu daba dhasaq leenahay ayaa laga dhaafa laga dheef latattabicana sanana man kaana qablakum xadwa alqudati bilquda shibran bishibrin wadiraacan bidiraac xataa low dakhaluu juxra dabbin ladakaltumuuh wa fii riwaayati latabictumuuh qaaluu ya rasuula allahi ka farisa waruum qaala wahal innaasu ilaa ulaaika qaala wahal innaasu ilaa ulaaika walaalayaal waxaan warkayga ku khatimaya rasuulkeenu calayhi salaatu wasalaam bal halkuu gaa gaadhsiiyey qadiyaddaa ka bal hadda eeg nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi man tacazaa bicazaa'i aljaahiliya ninka ku dadka ugu baaqa yaa yeedhmadii jaahiliyada iyo iyo haybihii qabi qabyaaladda ninka dadka ugu baaqa buu nebigu yihi ee dadka ku horkaca fa aciduuhu walaa taknuuhu wa fii riwaayati faaciduuhu bihani abiihi rasuulku sala allahu alayh wasalam wuxuu yihi xubintii tarankee aabihii afka u geliya buu nebigu alayh isalaatu wasalaam nebigu wuxuu yihi walaa taknuuhu ha sarbeebina ha sarbeebina buu nebigu alayh isalaatu wasalaam waxaa ku tidhaahdaan waxaa iyo waxaasi kugu dhece ku caaya buu nebigu sala allahu alay wasalam sidaas ninka dadka waxaa ku horkacay rasuulku wuxu uhi walaa taknuuhu hadalka sarbeeb ha ka dhignayn uu nebigu ku ayuu nebigu alayhi isalaatu wasalaam xadiiskaasi waa xadiis صaxiixa akhrajahu lbukhaari fi ladab اlmufrad waqad akhrajahu غayruhu min xadiid ubay bnu kacab radia allahu tacaala canh maanta halkaynu joognaa haddaynu mujtamac muslim nahay maanta waa adiga og in badan oo kamid innaga inaga midihi inay naftoodii iyo hantidoodii iyo ubadkoodiiba u hureen in qabaa'il la laayo oo ummadduu qabiil qabiil isu disho waa adiga arkaya cuqdada iyo laxniga iyo xumaanta iyo waxa weeyaan xiqdiga ummaddii isu galay wallaahi dad badan baa sidaa sidaa istaahila oo maanta wax ismoodaya in la idhaha faaciduuhu bihani abiihi walaa taknuu rasuulku alayhi salaatu wasalaam wuxuu sida jundub ibn jundub ibn cabdillahi albajali wariyey waxa uu nebigu yihi waa saxaabigu yihi maa ra'aanii rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalama ilaa tabasam saan u malaynayo wuxuu yidhi mse jariir bu hakaas nebigu wuxuu yihi min xadiisi jundub rasuulku wuxuu yihi sida nasaa-i sida muslim iyo nasaa'iba weliyeen man qutila taxta raayatin cimiya yadcuu casabiya aw yansuru casabiya faqitlatuhu jaahiliya rasuulku wuxuu yihi ninka lagu dilo raayo mugdiya iyo calan mugdiya hoostiisa oo ka dagaalamaya calan qabiil iyo midab qabiil qabiil iyo midab midab iyo hayb hayb laysu laynayo ninka ku dhinta buu nebiga muslima ee yadcuu casabiyatan qabyaalad ku baaqaya aw yansuru casabiyatan qabiil u nusraynaya in baai baatil iyo xaqdarrana ugu nusraynaya ee aanu kala eegaynina xaalkiisu uu yahay ana min khusaya in awat awaytu wain tarshud arshudu xaalkiisu sidaa uu yahay rasuulku wuxuu yihi faqitlatuhu jaahiliya dhimashada uu dhimanayaa waa mid bilaa qiima buu nebigu yihi oo waxba ka soo qaad lahayn oo jaahiliyad oo muxaram ah oo xaaraan ah riwaayada muslim waxay sheegaysaa tani waa kii lagu dilay riwaayada muslim waxay sheegaysaa man qaatalaka ku dagaalama taxta raayatin camiya yaqdabu lilcasabiya wa yuqaatilu lilcasabiya falaysa min ummatii buu nab alayh isalaatu wasalaam nasaa-i bay ku taala ummaddayda ka mid maaha ummaddayda inteedii wanaagsanayd ee waddada fiicanaysa ka mid maaha walaalayaal waxaan hadalkayga ku khatimayaa waar maa aynu ilaahay ka baqno oo aynu madax iyo minjaba ilaahay ka baqno oo dadka intooda waayeelka ee talagaleenka ah ee ummaddu wax mooday ee muuriyada iyo iclaanka fadhiyow ee hadallada laxniga iyo xumaanta la marinayo waar ilaahay ka baqa waar ummadda ha isku halaagina waar diinta islaamku qabyaaladu way xarimtay waar maa haakadaa yaa sacdu tuuradu libilu war sidaasi wanaag maaha war shalay wixiina haleelay waynu ogeyn war ummaddani meeshay tagtay way isgaranaysaa war innaga oo kabna lunayna kabna laalaadinayna meeshaynu qabanay waynu ognahay halkiinayl halkaynu tagnay iyo habqankii iyo dhibkii iyo dhimashadiina gaadhayna waynu ognahay war ma tii baa la rabaa in dadka loogu yeedho ma waxaa la rabaa in ummadda laysku diro ma waxaa la rabaa in amniga lagu duulo wallaahi maanta nabadaynu haysanno lacag maynu ku bixin lacag ilaahayna ballan gaara lamaynu gelin haddii dhibi dhacdana halkan la fadhihi maayo dhibkuna nin ku koobnaan mayse meel walba way gaadhaysaa mujtamaca reer somalilan ummadda islaamka waxaan leeyahay war ninaan idiin furaynin yaanu idiin rarin ninaan idiin furaynin oon dhibka idinla qaybsanaynin oo mar dhow taw odhan doono basaboor yuruba hoosta intuu kala soo baxo allahuma labeeg a war yaanu idiin rarin yaanu kaasi idiin rarin waxba yaanu isugu kiinsacabatumin nin siyaasiyihi yaanu dan uu leeyahy idinku gaadhi ilaahay ka baqa sharcigiina ha ku tumanina diinta islaamka meela kaga dhicina odayaal iyo madax dhaqameed iyo culimo iyo madax iyo minjaba in ilaahay laga baqa weeye fitanka ummadda in laga ilaaliyo weeye wallaahi fitnadu cid ma taqaano way indhalaadahay rasaastu hadday afka ka baxday isu yeedhana kanaa weliya kanaa miskiina kanaa faqiira kanaa daciif oo maatiya ma taqaano waxba aan been laysu sheegin ilaahay ha ka baqaan kuwa la leeyahay warbaahinta ee sharka ka shaqeeya ee hadalka xanafta le dabagura ee dadka isku diraaya ilaahay ha ka baqaan wallaahi uma wallaahi rasuulku wuxuu ihi calayhi salaatu wasalaam badanaa ninka kelmad ku hadli doona laa yulqi lahaa baalan aanu ujeedo badan ka lahayn ama ama aanu dhaadin oo jahanamo ku fogaan doona toddobaatan sano in loo socda u nab alayh isalaatu wasalaam wallaahi kuwa iclaanku sharkoodu wuu batay ilaahay ka baqa walaalayaal dadkii ummaddani dad waayeenay lahayd dad talagaleenay lahayd dad turaa turaalayaalabay lahayd dad maskax iyo iyo iyo iyo wanaagba lagu ogaya bay lahayd war ummaddii dadku may ka dhammaadeen dadkaasi in wax laga dhegaysto weeye intaasaan kusoo khatimayaa kelmaddan ilaahay qabyaalad sharkeeda haynaga badbaadiyo ilaahay qabyaalad sharkeeda haynaga badbaadiyo ilaahay qabyaalad sharkeeda haynaga badbaadiyo macnuhu ma aha ninka xun in xumaantiisa la asturo ama waxa weeyaan xumaantiisa lagu taageero laakiin waa in dariiqo sharciya loo qabto wadda aan ummadda darar iyo dhib ujeedin loo qabto subxaanaka allahuma wabixamdika laa ilaaha illaa anta astaqfiruka waatuubu ilayk أيها الإخوة والأخوات وإلى أن نلتقي في محاضرات علمية أخرى قادمة تقبلوا تحيات إخوانكم في منهج أونلاين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته